halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi qola xoolihii ay lahaayeen inay ku tasarufaan aan loo ogoleen iyagaa iska leh milkigooda weeye laakiin inay ku tasarufaan looga ogola shaarica wuxuu u sameeyey qola weli la yidhaahdo oo qoladaa gacanta ku hays isla markaa xoolahoodana ugu tasarufayo qolooyinkaasi musanifka waa lix buu yiri laakiin waa ka badan yihiin meelo kalean ku mari doonnaa lixdaasaasay ugu muhiimsan walxajru reebitaan ama sharid xoolihiisa ruuxa inuu ku tasarufo laga reebo calaa sitatin lix dushooda ayay ku sugan tahay asabiyu canugii yara walmajnuunu qofkii waalla wasafiihu kii caqliga ka liita safiih yani ruuxa fudud weeyaane xoolaha qaabka loogu tasarufo aan garanaynin si xunna ugu tasarufayo safiihi almubadiru ku ciyaarayay limaalihi maalkiisa ku ciyaarayay iyo walmuflisu muflis kii deynta ay ka badatay alladii mufliska oo irtakabatu ay isfuushay adduyuunu deenihi deymihii lagu lahaa ayaa isfuulayo maalkiisa iyo deymaha deynta badan iyo walmariidu kii xanuunsanaa almakuufu calayhi loo baqayay fimaa zaada cala ulu yacni ruuxa waa xanuunsan yahay xanuun caadiya ma aha xanuun la yaqaano sida haalibka ah xanuunkaa inaan laga kicin oo ruuxa uu u dhinto ayaa haya ruuxaasi xoolihiisa inuu ku tasarufo ulu wax ka badan asla looma ogola ulu wuu sadaqaysan karaya uu ku tasarufi kara laakiin ulu wax ka badan musanifkaaba soo wada iyo wlmariidu kii xanuunsanaaye almakuufu calayhi loo cabsanayay fimaa zaada wixii ka badan cala uluii saddex meeludhig meel wixii ka badan iyo wlcabdu adoon alladii adoonka oo lam yudan aan loo fasixin lahu adoonka fi tijaarati ganacsiga aan loo fasixin wa tasarufu sabiyi sabiga tasarufkii iyo wlmajnuuni majnuun tasarufkii iyo wasafiihi safiih tasarufkii hayru saxiixin maba asaxayo sabiga laba u qaybi canuga tamyiiz intuusan gaadhin sanad jir iyo laba jir iyo saddex jir iyo afar jir iyo meelaha tamyiiz intuusan gaadhin tasarufkiisa ma asaxayo waa laisla ogolyahay oo xoolo inuu ku tasarufo oo xoolo u bixiyo ma la ogola hadduuse tamyiiz yeesho oo canuga toddoba jir inta uu soo gaaro iyo wixii ka badan shaaficiyadu waxay leeyihiin ilaa uu baaliqo wax tasarufoo loo ogolyahay laba arko kama la asaxayo oo canugii toban jirka ahaa waxba ma iibsan karo wax lagama iibin karo wax tasarufoo ka asaxaya male shaaficiyada waddadaasay marinayaan aimada kale waxay leeyiin maayo canuga marba hadduu tamyiiz leeyahay tasarufkiisa waa ogolyahay waa la ogolyahay waana asaxaya wixii durub maxdi ah yacni culays asaga wixii ku ah ayaan la ogoleen oo xoolihiisa waa sadaqaysaniyo waxa inuu yidhaahdo lama ogola laakiin wixii nafci ah oo iib iyo wixii lamid ah waa la ogol yahay qolkaasad namoodaa inuu fudud yahay una dhow yahay sawaabka sababtoo haddii la yidhaahdo canugii ilaa baaliqnimo laga gaaro ma tasarufi karo waxay maalidii carruurta inaan xataa ninac laga gadin oo haddaad ka gadana uusa asixin ilibkii imaane canuga caalaha loo soo dirsanayo lacagta loo soo dhiibay lagama gadi karaa imaani shaaficiyada madhabkeedu waa sida laakiin qolkii raajixa ay ka xoog badan kaasi waxa weye aimada mucdamkoodana ay qabaan canuga marba hadduu tamyiiz leeyahay toddoba sane soo gaado wax waa laga iibin karayaayo iibkiisa waa saxayaa qolkaasa xoog badan watasarufu sabiyi sabiga tasarufkii iyo walmajruuri qofkii waalalaha tasarufkii iyo wasafiihi kii xoolaha ku ciyaaraya tasarufkii hayru saxiixin maba asaxayo wa tasarufu lmuflisi kii mufliska ahaa tasarufkii muflis waxaa la yidhaahdaa qofkan waa iska rashiid sidiisa kale dhib kale ma qabo deymihiin baa ka batay deen badaan ayuu qaaday xoolaha uu leeyahay iyo deenka haddii laysu xisaabo deenka ka badan deenka lagu leeyahay ninkaasi haddii ay soo dacweeyaan qoladii deynta ku lahayd oo ay yidhaahdaan ninkan xoolihiisa annagaaba iska leh deyn baan ku leenahay imaamka waxaa ku waajibaya qaadida ninkaa xoolaha in laga qaado laga wareejiyo tasarufna loo diido la yidhaahdo ma ku tasarufi kartid xoolahaasi waa la iibini dadkii deenka ku lahaa ayaana la kala siini waayahay hadduu isku tasarufo xoolahaasi tasarufkuu sameeyaa laba loo kala qaadi xoolaha laftooda inuu ku tasarufo oo neef buu iibiyey oo suuqa geeyey iibkiisa ma asaxayo neefkii waa la soo celini iyo ma aha inuu dimadiisa wax ku soo qaaday deen iyo wax lamid uu soo qaaday dee asagaa lagu leeyahay taasi oo waa deymaha lagu leeyahay kamid noqoni laakiin xoolaha kuma tasarufi karo wa tasarufuu muflisi kii deynta ay ka badatay tasarufkii yasixu wuu asixi fii dimatihi dimadiisu ku asixi asagaa lagu yeelani duuna acyaani maalihi maalkiisa cayntiisa se kuma asaxayo oo maalkiisa laftii hadduu ku tasarufo maalka cayntii kama asaxayo wa tasarufu mariidi kii xanuunsanaa tasarufkii xanuunka loo cabsanayo fii maa shay uu ku tasarufay zaada ka batay cala thuluthi saddex meel udhig meel wixii ka batay tasarufka ruuxii mariidka uu ku tasarufaa mawquufun waxaa lagu joojinaya calaa ijaazati lwarahati qolada dhaxlaysa ogolaanshahooda min bacdihi dhimashadiisa kadib oo ninkii wuxuu tasarufay intuu xanuunsanaayo weliba xanuun dhibasho loo malaynaya ayuu xanuunsanaa wuxuuna ku tasarufay xoolihiisa ulu saddex meeludhigiyo meel meel ayuu ku tasarufay jaa-is waa kaaba banayahy saddex meeludhig meel ka badan hadduu ku tasarufo oo xoolihii naftooduu bixiyey waa loo sugayaa nafta markay ka baxdo qolada dhaxlaysa ayaa waxaa laleeyahay dee odaygii waxaanuu dardaarmaye moogoshii ma la bixinaya ha haddii ay yidhahdaa khalaas waa la bixinay dhib male haddii yidha maya maya annaga xaq annaga cidna siiri mayno ulud loo la bixinayaa inta kale ayagaa iskale waka wa tasarufu mariidi qofkii xanuunsanaa tasarufkii fii maa shay uu ku tasarufay zaada ka batay cala ului saddex meeludhig meel ka batay mawquufun waxaa lagu joojinay calaa ijaazati lwarahati qolada dhaxlaysa ogolaanshaheeda ayaa lagu joojinay min bacdihi dhimashadiisa kadib ay ogolaadaan wa tasarufu lcabdi adoon tasarufkii yakuunu wuxuu ahaani fii dimatihi yutbacu waa la raaci bihi adoonka bacda cidqihi markuu xorowo kadib yacnii adoon ayaa tasarufay islamarkaana aan ganacsiga loo idmin deen ayuu soo qaaday ee deynta asagaa lagu leeyahay sayidka shaqa kuma leh adoonkaana dee xoolo male wax laga qaada male labana xiraye inta uu ka xoroobayo xoolo ka yeelanayaa la sugaya ee hadduusan weligiiba xorooyin ka waran ama xoolaba u yeelan khalaas waa xoolaha waa dhumay adoon sayidka kumale adiga adoon waxasaga dhiibin marka horeba wax laleeyahay maxaa waxa ugu dhiibi wa tasarufulcabdi adoon tasarufkii yakuunu wuxuu ahaani fii dimatihi dimadiisa mid lagu leeyahay yutbacu waa la raaci bihi adoonka bacda cidqihi bacda cidqihi wa yasaarihi waay markuu xoroobo haddana xoolo yeesho ee haddii xoroobo laakiin shilin bay usan haynin ee ruuxaad shilin haynin inaad qabsataa ma u banaano marka horeba deen kasta ha kaa qabo hadduusan ruuxa xoolo haysanin wain kaana duu cusratin fanaadiratu ilaa maysara intuu wax keenaya inaad sugtaa waajib kugu ah marka adoonkii waa xorooyey xoolana male waxma qabsan kartid ee bacda cidqihi wayasaarihi waa inuu xorooba maan la yeeshaa faslu wayasixu waxaa asixi asulxu sulx ayaa asixi maca aliqraari fi lamwaali wamaa afda ilayha halkan wuxuu ka hadlayaa sulx wax la yihahdo asulxu lafdiga macnihiisu waa heshiis yacni laba ruux inay heshiiyaan ama la heshiisiiyo wasulxu khayrun waa kii rabbi yiri sulaxa waa khayr badan yahay sulaxana sidiisaba ama heshiis in laga taliyo mar walba waa fiican yahay ilaa laba jeer ayuusan fiicnayn xaaraan haddii lagu xalilayo ama xalaal haddii lagu xarimayo maayo maayo maayo kaasuu culamaha fasaad waayo shay uu alla xarimay heshiis dartiisa ayaan ku xalaalaynayaa ma bannaano shay alle uu xalaaleeyey heshiis dartii ayaan ku xarimi ma bannaano labadaa wixii aan ahayn sulxoo dhan waa jaais waa banaanyahay waana fiican yahay wa sulxu khayru sulxa hadda inuu ka hadlayo dee beyca looga hadlo ilaa kitaabulbeycigan ku jirnaaye laba qab ayuu u qaybsamaa sulxu lxatiida iyo sulxu lmucaawada labada ayuu u qaybsamaa sulxana beyca uu ka hadlayo musanifka waxa weeya qof baad deyn ku leedahay dii aad deyn ku leedahay deentiibaad kaa meermey deentiibaad ka heli weyday laba wado midkaa doontaba waad yeeli karto heshiiskaa waa bannaan yahay waddo waxa weeyaa ninkaa deyntii qaar ka mida inaad ku cafdiso qaarna aad ka qaadato waa tiraado ninyahow somaliyan kuguma lahayn haa boqolkun aan kuu cafiyey sagaal boqoloo kun hadda isi milyahsoo kuguma lihi haa boqolkun aan kuu cafiye sagaal boqoloo kun haddeer isi heshiiskaas in sidaa lagu heshiiyo waa bannaan tahay hadda isi iyo beri isi iyo maalmo dambe isi iyo midkii la yidhahdaba waa saxiix kaa waxaa la yidhaahdaa sulxul muxuu ahaa sulxu lxatiida waa karidin sulxu libraana waa la yidhahdaa sulxu lxatiidati karidin weeyaanoo xaqaagiibaad qaar ka tagtay way qofka karidda qaarna waad ka qaadani ka labaadna waa sulxulmucaawada malyansoo kuguma aan lahayn ha miya waxaad samaynaysaa malyankii miyaad siini oo nin hadda ma hayo malya lacag kaashay ma hayo kaashay ma haysa soo maahan gaarigan igu sii gaarigaanaan u qaadani malyankaygi hay waayan u qaado kaana sulxulmucaawadaa la yidhahdaa kaa dambe iib caadi ah wey oo gaarigii iyo malyankii baa isku iibinaysaan iibka shuruudiisii ayaa loo shardini waxalla wixii iibka ku bannaana ayaa ku bannaan amaa sulxulxatiida wuxuu yar shabahayaa waxa la yidhaahdo muxuu ahaa caqdu tabaruc yacni ixsaan samayn ayuu shabihey oo qofkani maadaama xoolahaadi qaar aad oga tegay ixsaan baad ugeli haysa mar haddaad ixsaan ugeli haysa beec meesha ma yaallo waxba kale way iibsanhaysaan mar hadduusan beec meesha oolina shuruudii beeca loo shardin jiray iyo wax ku bannaan maaha yani shuruudbu beeca lahaan jiray shuruuddiisa waxaaba ka mid a inuu ku bannaanaa wax la yidhaahdo khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shari iyo waxyaabaa bannaanaa jiray maayo sulxul xadiida kuma bannaano waxyaabihii beeca ku bannaana waayo beec meesha la yaalle xaqaa qaar ka tegaysaaye arrimahaasuu soo wadaa wayasixu waxaa asixi asulxu heshiis ayaa asixi hadaba sulaxa wuxuu ku asaxaa oo shuruuddiisa waxaa ka mid ah waxaan ruuxa aad ka heshiinaysaan wax uu ku ogolyahay waa inay tahay warsuumalyan kuguma lihi ha waad igu leedahay waayo malyankii intaasaan ka tagay intaa isii ama malyankii maadaama kaash aadan haynin waxan igu sii waxa shay liisu ogolyahay waa inuu yahay hadduuba diidan yahay ninka soo malyan kuguma lihi maa shilin iguma lihi marka hadda intaan isqabqabsan lahayn oo isdacweyn lahayn wax fiican ma ahayn waxay malyan nahay siinayna shan boqol waad ogtahay malyana kugu le waa iska diidan tahay shan boqoloo kun unaysii maya maya ma ansaxay waxaas ruuxa waa inuu qiraa horta inaad wax ku leedahay hadduusan qirin sulax ma ansaxayo taa waa mid tan labaad waxa lagu heshiinaya maal waa inuu yahay maalkaasi maal caadi ah oo maalkan la yaqaana ha noqdo ama wax maal ku gaarsiiya ha noqdo oo malyan beeraan kugu leeyahay maal wey ama shay maal ku gaarsiinaya waa inuu yahay oo qisaas wey hee qof baa qof kaa dilay qisaasaa loo soo xiray qofkii inaa heshiisiinaa bannaan niyahow waxbaa haydinay diye aan ku siiyo weliba diyadii aan ku ziyaadiy boqol halaa sooma ahayn laba boqol halaadan ku siina marka iska kaydaa waayo ama intaasoo lacagaan ku siinay waayo waa ogolahay inuu dilkaa waxba ii tari maayo lacagtaaba ii dhaan tahay waa bannaan tahay yacni maal ama maal wax ku gaarsiinayo wakaa saasuu ujeedaa wayasixusulxusulxuasixin cala iqraari dirid maceeda ayuu ku ogolaansho maceeda ayuu ku asixi fil amwaali maalka ayuuna ku asixi iyo wamaa wixii asadaa gaarsiiyey ilayha maal ku gaarsiiyo qisaastii oo kale wahuwa sulaxa nawcaani laba nooc wey ibraaun sulxulibra sulxulxadiidana waa la yidhaahdaa iyo wa mucaawadatun sulax mucaawada ciwad qaadasho yacni bedel qaadasho wixii aad qofka ku lahayd waxaan ahayn inaad bedel ahaan uga qaadato falibraau sulxulibraha iqtisaaluhu ruuxa gaabsigiisa weeye min xaqihi xaqiisa ayuu ka gaabsaday calaa bacdihi xaqa qaar ka miduu ku gaabsaday yani qaar buu ka tagay qaarna wuu qaatay walaa yajuusu mala kaa marka waa waa tabaruc ixsaanada waxa u samaynaysa mar haddaad ixsaan samaynayso beec meesha ma yaallo shuruuday beeca ku bannaanaydna kuma bannaano walaa yajuusu ma bannaanee tacliiquhu xididii calaa shardin shardi in lagu xidho ma bannaano walmucaawadatu sulxulmucaawada cuduuluhu ruuxa ka leexadkii weeye can xaqihi xaqiisii uu ruuxa ku lahaa ayuu ka leexday ilaa ayrihi xaq kale u leexday war lacagta iska daaya waxa ay sii wey wayajribuuna waxaa ku soconaya calayhi sulaxaas sulxulmucaawadaha xukmul baayici baayic xukunkii ayaa ku soconi ilaa beec ba weeyaano lacagtii ninka uu kugu lahaa baad wax kale kaga iibsanaysa wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani ayuushay xalka wuxuu ka hadlayaa ariggii aan ka hadlaynay suluxa ahaa wax yar shabahayo laakiin aan ahayn beecna aan shaqaba ku lahayn arrinkaa waxa weeye guri baad leedahay dukaan iyo guri iyo wuxuu doonaa ha noqdo ma bannaan tahay gurigaagiyo wadda ay agmari wadda agmari guriga in aad guriga derbiga kore aad u bixiso baal garab inaad u bixiso oo jidkii la maraya dushiisa aad balbala iyo wax lamida aad ka samayso dushaasi aad ka dedo ma bannaan tahay labaa loo kala qaadaya jidkaan jidka weynee caadiga laleeyahay uu yahay oo jidadkaan dee meesha muxuu ahaa ilaa toonka aadayo dhankan haddii loo sii raacana furan inuu yahay iyo jid xaafadeed inuu yahay labadaasaa loo kala qaadi jidkan weynee furan haddii uu yahay oo bambaasa weynii wixii lamid hadii uu yahay way bannaan tahay inaad ku samaysato lagumana diidi karo bishardi jidkaasi dantii loo sameeyey waxa la hadhisi waa inuusan dhibaato u keenayni jidkaas sababkiina loo sameeyey jidkan in la maraa loo sameeyo soo maha wax kasta oo jidkaa marayo wax yar iyo wax weyn dhibaato waa inuusan ku noqonaynin waxna jidka dushiisa ka dhistay waayahay hadduu dhibaato keenayana ma banaano ilaa jidkan sidiisaba waxaa loo dhisay danta laga leeyahay waxa weeyaan almaraasiqu alcaama la yidhaahdaa jideedka iyo waxyaabaha lamidka ah maraasiqul caama mid walba meel buu qaabilsan yahay waxyaabaha taa iibka aan ku banaana inuu ka mid yahay oo jidka babaasaro dhexdiisa inta la gooyo gurigaan ka cabiranaya awaan iibsanaya wax banaan maaha sharcigu waxaa lamid ah badda weligaa lamid ah weliga qayb ka mid aan xiranaya anaa iskale wax banaan maaha badda sidoo kale maraasiqul caama shaksi gaar ahaaneed inuu yeeshaa uma banaano waayahay waa waxay ummadda wada leedahay islamarkaana ku wada intifaaci haddaba shaygaasi qaabkii loogu intifaacayo loogu talagalay wax dhibaato ku keenayo sharciyan ma banaano jidka waxaa loogu talagalay maritaan maritaankaasi wax dhib ku keenayo inaad ku samaysa xaaraan wey waxa dhibka ku keenaya waxaa ka mid ah jidka inaad dhex istaagto iyadoo jidkii la marayo dawaari ay marayso oo wixii loogu talagalay ay socdaan inaad jidka iska dhex istaagto sheekaa ku qabsanaya aad tidhaahdo hee waa dhul banaani maxaa yeel gala kursiyaa dhiganaya ma xaaraan waay haddii lagugu dilana dembiga adigaani waayahay haddiise jidka markaa uusan mashquul ahayn oo muxuu ahaa dantii loogu talagalay markaasi aan looga baahnayn dana kale waad ku qabsan karta dhibaato kuma jirto jidkii waa furan yahay wax gaariyoo socdo iyo wax kusoo dhow iyo wax marayo midana lama arko inaad iska dhex fariisataa dhibaato kuma jirto ama aad ku sheekaysato laakiin bishardi meesha waa inuusan gaari kugu imaanin iyo wixii loogu talagalay inay maraan haddaba jidkan hawadiisa sidoo kale jidka xukunkiisuu leeyahay mar hadduu jidka xukunkii leeyahay wax dhibaato u keenaya jidka wixii loogu talagalay kuma samayni karta hawada waxaanse dhibaato keenaynin hee jidkii aan la maraynin inaad ku dhex sheekaysanayso oo kale la mid yahayo dhibaato hadduusan keenaynin waa bannaanta inaad ku samaysato oo jidkaa dushiisa darbigaagii inaad dhismo ka soo bixiso dhismo sidaa dhulka u jeexaya maaha waa dhismo dushaa keli balbala ahaana oo aad jidka dushiisa dhismihii gaarsiiso isla markaana wixii maraya wax dhibaato aan u keenayni waa bannaan tahay jidka waa haddii uu yahay jidkaa weyne caadiga la wada leeyahay jid xaafadeed hadduu yahay oo jid xaafadda soo gelayo siduu u socdo madaxweyne aan noqonayo aan sii socon doonin hadduu yahay hee jidkaa qola khaas ahaaneyd baa leh qoladan xaafadda ahee dhinacyada ka degan jidka yaa iska leh jid caamo maaha mar hadduusan caam ahayn jidkaa kama dhisan kartid waayo jidkaa dad khasisan oo khaasaa leh kama dhisan kartid inaa iyaga ku ogolaadaan mooye sidoo kale xataa albaabkaada kuma tasarufi karti arrimo noocaas soo wada wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani qofka waxaa u bannaan an yushrica inuu dhisto rawshanan garab inuu dhisto rawshanku wuxuu jeedaa balbala iyo wax lamidoo sidaa kor u dhisan laakiin dhulka aan ku taagnayn waxay ku taagan tahay guriga darbigiisa oo keliya ilaa jidka ayay fidsan tahay sida gacantaydaasoo kalea loo dhisay macnii jidkana hoos buu maraya wayajuusu waxaa u bannaan lilinsaani qofka an yushrica inuu dhisto rawshanan garab inuu dhisto fii ariiqin wadana uu ka dhisto wadada oo naafidin socota naafid wuxuu ujeedaa wadada caadiga furane toonka caadiga dhanka haddii loo raacana magaalada ka bixiya furane caadiga ah yani jid xaafadeed waa inuusan ahayn buu ku wadaa fii ariiqi naafid bixayu sina inuu uga dhista ayaa u bannaan laa yatadarau ayan ku dhib mudanaynin almaaratu qorada mari bihi wadada mari ayan ku dhib mudanaynin wax dhibaata uusan kasoo gaaraynin gawaarida waaweyn kuwa yaryar ee dadka socda gaadiidka raran midna wax dhibaato ayan kasoo gaaraynin walaa yajuusu kuma banaana fi darbi wada xaafadeedka kuma banaana almushtaraki la wada leeyahay ilaa biidni shurakaai qoladii walahayd inay fasaxdo mooye wada wada xaafadeed oo xaafada ay soo geli jidkani sida loo socdo ma sii soconayo meel buu ku egyahay naafid ma aha mar hadduusan naafid ahayn qoladan dhinacyada ka dhigan ee xaafada jidkan qolooyinka ayaa iskale mar hadday leeyihiin qof ka mid ah qolooyinkaasi idinla-aantooda inuu garabkaa ku dhistaa uma banaano waaba iyaga weydiistaa hadday ogolaadaan ayuu bar haddii kalena ma banaan ayagaa tasarufka iskale waa milki ka wada dhexeeyo oo waxay ka dhigan tahay shay mushtarag oo la wadeeyaya xoolo mushtarag oo aan shirka ku nahay dee keligaa kuma tasarufi kartid walaa yajuusu kuma banaana fi darbi wada xaafadeedka kuma banaana darbiga wadada xaafada la yidhaahdaa almushtaraki la wada leeyahay ilaa biidni shurakaai qoladii wadalahayd inay fasaxaan mooye wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lbaadi fi dirbi halkan wuxuu ka hadlayaa wada xaafadadaa ku hormarayhays albaabkaadaa kusoo jeeda wadadii xaafadda halkay marayhays waa ku dhaafahays xaggay u socoto dhanka magaaladayna ka timid oo jidkii weynaabay kasoo leexatay wadadani hortaaday martay xaafado kaley sii marihays kadibna xaggaas dhanbay ku egtahay albaabkaadii wuu kusoo jeeday soo maaha albaabkaadii wuxuu guriga bartanki gurigaaga dhexdiisu albaabka ku aadan yahay ma bannaan tahay albaabka intaad iska xirto inaad albaab kale soo furto oo xaafadda aad kusoo furato ee waddadii aad kusoo furato miaal wadada halkanay marhays albaabkaadana halka ku yaale albaabka intaad iska xirto halkan ma ka baxsan kartaa wada ama halkaa dambe labaa loo kala qaadaya horta awalan adigu garo wadadan qayb baad ku leedahay xaq baadna ku leedahay waxaadna xaq ku leedahay albaabkaada laga bilaabo ilaa dhanka magaalada waa xaq ku leedahay dhanka kaa kora shaqa ku beri qurooyinka kaa kora iska yaale adigu albaabkaada laga bilaabo ilaa jidka hoos loo raacay magaalada wey lagu sii aadiy intaasaad xaq ku leedahay albaabkaada laga bilaabo intan kaa koraysa xaqu beri mar haddaana xaq ku lahayn albaabkan intaad xirto ama ha kuu furnaado hadduu doono dhankii xaqa aad ku lahaydee dhankii hoose magaalada inaad albaab kale ka furato waa ku bannaantahay inaadse albaabkaada kor u dhigto ma bannaano ilaa qoladii xaggan kaa jirta ay fasaxaan mooye intaasu ka wadaa wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu baabi albaab horay in loo dhigo horay wuxuu u jeedaa dhankii jidka uu ka yimido ee magaaladii dhankeedii ilaa dhankaas la aadaayo horay ah wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu baabi albaab horay u dhigidii dhankii magaalada loo dhigo fi derbi wada xaafadeedka dhexdiisana horay loogu dhigo derbigii almushtaraki la wada lahaa walaa yajuusu ma banaana takhiiruhu gadaal in loo dhigo oo dhankii dadkii kaa shisheeye dhankooda inaad wadadii albaabkii u furto ma banaana ilaa biidni shurakaai qoladii lahayd wadada inay kuu fasaxaan mooye fasl wa sharaaid lxawaalati xawaalada shuruudeeda arbacatu ashyaa afar shay weeye rida lmuxiili wa qabuulu lmuxtaali halkan wuxuu ka hadlayaa xawaalada wax la yihahdo xawaalada waxa weeye xawaalada lacagta la isugu dirdiraya ma aha nooc kale waaye xawaalada uu ka hadlayaa waxa weeyaan nin baad dayn kugu leh boqol kuna kugu leeyahay adigana nin baad boqol kun ku leedahay adi nin baad daynaad kaa qaba boqol kunu kaa qaba adna nin baad boqolka kun ka qabta kii aad ka qabtaa kuu yimi dayntaydi isi waxaa bannaan qofka inaad wareejiso tidhaahdo ninow ninka hebel la yidhahda boqolkun ku leeyahay hee waktigii aan ballanay inuu isiyana waa la gaaray hadda weeye orda ninkaa ka qaado diinka kii wax wareejinaya waa inuu raadi yahay waa ridal muxiib wa qabuulu lmuxtaali kii la wareejinayeyna waa inuu raadi yahay waa inuu aqbalaa wa kownu lxaqi xaqa ahaanshihii weeye mustaqiran mid sugan fi dimati ruuxa dimadii ku sugan wa itifaaqu maa fi dimati lmuxiili walmuxaali calayhi fi ljinsi walnawci walxuluuli wtaajiib yani afar shari ayaa la sharinaya afarta shari waxa weeye adigaan lagu yimid deynta ninow deyn baan kaa rabaa boqol kunaan kugu leeya isii isla markaana qof kalaad boqol kun ku leeda qofkaasa boqol kun ku leeya ka qaado marka aad leedahay raadinimadaada waa inay tahay inaan lagu khasbin ninkii deynka kugu lahaa nin kaa xoog badan waayo lacagna ma haysa tooriyuu wataaba ama bustoola waa ku dilaya warniga maanta deen lacagna ma haye intaad dili lahayd hebelaan boqol kun ku leeyahay orod ka qaado xeetaa khasab waa ku asixi maayo ruuxaan marka uu ku wareejinayo hebel deen baan ku leeyahay ka qaado uu ku leeyahay raallinimadiisa waa inay kasoo fushay waa shardi shardi labaad qofkan aad leedahay kac hebel deenta ka qaado waa inuu kaa aqbalaa hebel boqol kun ku leedaha bis waa kaa yeelay waa kaasaan u raadsanaya waa inuu hadduu ku yidhahdo war shilin cid kale u raadsan maayo adaa kugu leeya lacagteedii isii xawaaladii asixi mayso aduu kugu leeya xaqi ee waa inuu kaa ogolaadaa shardi wey shardi labaad shardi saddexaad deenka waa inuu deen sugan yahay ee mustaqir ah deen aan qaadan doono yaan hebel kugu wareejiya ma asaxayo shardi afraad ee u dambeeyo labada dayn waa inay iswaafaqsan yihiin oo adigu soo boqol kun iguma leeyahay ha ninkana boqol kunaan ku leeyahay ama maryan baaban kulayahay boqol kun ka qaado maryankayga sagaal boqol anaa ka qaadanay boqol kun ka qaado yacni lacagtan aad wareejin haysa iyo qofka aad ku wareejinayso lacagta aad ku leedahay waa inay isleegyihiin xagga jinsiga waa inay isku jinsi yihiin waa inay isku nooc lacag waa inay isleeyihiin isku nooc waa inay yihiin oo lacag soomaali ama lacag kenya ama lacag dollar waa inay isleeyihiin waktiga iyo ajasha waa inay isku wakti yihiinoo hee deenkaagiiso maanta ma aadan ballansanayn inaan ku siiyo haa ama hebel maantaan ballansanayn inuu deenka isiiya waa inay tahay hebel shan beri kadib waa deentiisa uu isiin doonaaye ku wareeg ma asaxayo يعني هذا مكان رواية شمري محل سوية وشرائط الحوالة أربعة أشياء رضا المحيل كان وحوريجين وإنه رأفاد نمريسة وقبول المحتال كان وريجين وإنه يلا يقبله وكون الحق حق أنشي وهي مستقرة مثل في الذمة روح ذمتي وإنه كسون هذا واتفاق ما شيء وإنه إسوافق في ذمة المحيل كان وحوريجين ذمتي سوح القرية هيو والمحال عليه كان القرية والعكت لغرها والضربة waxa laga rabaa waa inay isku nooc yihiin iswaafaqaan fi ljinsi jinsiga waa inay iska waafaqaan wanawci nawca waa inay iska waafaqaan walxuluuli xaalowga wax markaa la wada bixinay waa inay yihiin watajiili dibdhig haddii ay tahayna waa inay iska waafaqaan oo shan beri iyo shan beri waa inay isla tahay watabnaa-u waxaa beri noqoni bihaa bisababihaa xawaalada sababteeda dimatulmuxiili kii wareejiye dimadiisii ayaa beri noqoni yani wuxuu leeyahay xawaaladaasi markay sidaa u asaxdo hee anigii addeenka iisoo raadsatay isla markaana kugu wareejiyey ninka hebel oo hebel addeenka kuleeyahay ka qaado aan ku yidhi markaad yeeshay shuruudaana la helay khalaas anigu beri baa noqday wax deen dambood igu leedahay ood i weydiisan kartaa lama arko ma ogolaanno adiga ah hebel hebelna lacagtaa waa kuleeyahay sumaan orod ka qaadaniyo mar dambe ima wareerin kartid lacag isii dambe iyo telefoon dambe maba kaa qabanayo telefoon maba xaq bay uma lihiye hebelaan kuu diray hebel ka qaado waa iniho warkale ma jiro saasuu ujeedaa faslun wayasixu waxaa asixi damaanu duyuuni deen damaanteeda asixi almustaqirati sugnaatay fi dimmati idaa culima qadruha halkani wuxuu ka hadlayaa damiin wixii la dhihi jiray yacnii qof baa qof deen ka qaba waayahay deenkii haddii uu ka qabay waxaa ku bannaan damiin wax la yihahda in la sameeyo oo aad tiraahdo niyow lacagtaan kaa qabayso boqol kun ma ahayn hebelaa damiinigaa hebelaa damiinigaa macnaheed maxay tahay hee deenka waktigii aan ku ballannay haddaan kuu keeni waayo aniga i qabso ama hebel qabso aniga waad i qabsan karta anigii deenka kaa qaatay kii damiinka iga ahaana waad qabsan karta dhab asagaa daw kii kale maba rabo koo iska faqiira markii horeba deenka kaa qabay koo xoolo leh dab asaga qabsanaya dacwaya sidaa wax laga heliye waa bannaan tahay arrigaas wuu ka hadlaya wayasixu waxaa asixi damaanu duyuuni deen in la damaano qaado almustaqirati sugnaaday fi dimati deenka inuu sugnaadaa shardi ah oo deen la kala qaatay waa inuu yahay niyaho berri baan ninkan deenka qaadan rabaayo hadda damiin iisii noqo ma asaxayso almustaqirati sugan fi dimati ruuxa dimadii ku sugan idaa culima waa haddii la garanayo qadruha deenka qadarkii waa in la garanayo walisaaxibilxaqi xaqa ninkii iska lahaa waxaa u sugan oo u bannaan mutaalabatu maru inuu weydiisto shaha uu doono oo min adaamini kan damaanay iyo walmadmuuni canhu kan laga damaanay ninkii damiinka laga ahaa iyo ninkii damiinka ahaa labadaba midkaa doontaa qabsan karta kaa rabtaad qabsan kartoo deenkaadi u weydiisan karta idaa kaana damaanu damaankii haddii uu yahay idaa kaana damaanu damaankii haddii uu yahay weeye calaa maa bayanaa shuruudii aan soo sheegnay hadduu ku sugan yahay waidaa hanima daaminu daamin haddii uu gudo rajaca cala almadmuuni canhu waxaa isweydiina deenkii damiin buu lahaa hee ninkii deenka iga qaatay hadduu ii keeno ama asagii aan qabsado allaba sahay waxaa ii bannaan kii damiinka ah inaan qabsado kii aan ku dhegin deenkiibuu i siiyey hee ninkaan xoolihiisa xaggee ka raadsanaya ilaa adi isaga deen kuma aalan lahayna damiin unbuu ahay lacagtiina waa qabsaday waan ka qaatay dee ninka damiinka ka ahaa ayuu u raadsani oo le deenkii waa kaa gudayen iyaho lacagtii isii laakiin waxaa shardi ah damaanadu waa inay marka horeba fasxiisa ku ahayd iyo lacagta bixinteeda yacnii labada nin oo deen kala qaadanayo ninkii deenka qaadanaya waa inuu ku yidhaahdaa nin yahow damiin iga noqo oo sidaa damiinaad iga noqotaa hadhow dambe markii lagu qabsadana aad tidhahdo nin yahow ninkii lacagtii wuu ii haystaa ma siiya haasii isagaa hadhow qabsani aniga deentaydi isii amaa haddaad adigu iska soo dhexgashay laba ninoo is haysta baad aragtay oo nin yahow deen iyo kan warka ninka iska day anaa damiinkaa damiin iga noqonoo kuma uusan dhihin adigu baa waxaa iska tira damiinan ka haya iska dhaaf markuu dhaqaaqo kugu dhegay adiga lacagtii aad bixisay cid aad weydiisan karta male khalaas lacagtaadi sadaqa waay adaa bixiyey aakhara sugu waaye hadduu kuusoo celiyana khayr waidaa harima haddii uu gudo adaaminu kii damaana qaaday hadduu gudo rajaca daaminkii wuu noqonayaa cala almadmuuni canhu kii laga damaano qaaday ayuu u noqona waa goorma idaa kaana haddii uu yahay adamaanu damaanku haddii uu noqdo iyo walqadaau gudidda deenka la gudayba biidnihi kii laga damaano qaaday fasaxiisa haddii uu ku damaano qaaday kuna guday walaa yasixu waxaa nasaxayni damaanu majhuul shay jaahil laga yahay damaantiisu ma ansaxayso anigow deen yaa liigu leeyahaye damayniga noqo deenta waa inaad sheegtaa hor deentu muxuu maxay tahay boqol kun oo kenya liigu leeyahay haa sax waay waa kaa damaano qaadi kara laakiin deenaa liigu leeyahay keliya oo jaahil wey ma ma ansaxayso hadhow labaatan milyanaa ligu leeyahay hadaad raseedina walaa yasixu ansixi maayo damaanulmajhuuli shay jaahil laga yahay damaantiisa ansixi mayso walaa maa shayna damaantii ansixi mayso lam yajid aan sugnaanin ilaa darkalmabiic yani wuxuu leeyahay shayga damiir marka laga noqonayo deen sugan waa inuu yahay wax dhacay waa inuu yahay oo ninkan deen baad ku leedahay khalaas markaasaa damiinkaa noqon karaya deenaan qaadani doonaa beriyaan qaadanaya maanta damiin iga sii noqo ma asixayso alla ilahi waxaa jira wax aan sugnaanin islamarkaana damaantii ay asixi oo maxay tahay darkul mabiic baa la yidhaahdaayo neef baad suuqa keentay neef suuqa la keenaa timid neefka ayaa wataa anaa wata ha waa kaa iibsanaya laakiin niyow adig kuma aqaana tuuganaa tahayna ma ogiye inaad neefka soo xadaaba laga yaabaaye hadhow markaan kaa iibsado dhaqaaqdo haddii ninkii nin neefka sheeganay u yimaado igu qabsado yaa damiin ii noqonaya nin reer magaalko la yaqaana wuxuu anaa damiin hewelka anaa aqaanaay anaa damiinkaa hewele isqabsashadiiba ayaa dhicina garo waxbaan kala iibsanhayna wax deenayna meesha ma yaallo wax la isqabsadayna ma yaallo laakiin in la isqabsadaa laga baqaya oo darkul mabiici shaygan la iibiyey in laga daba yimaado ayaa laga baqaya oo qolo ay qabsato ha kaa damiin waa ku bannaan yahay waayo beeca maslaxadiisa ayaa ku xiranoo si ayaan xoolahaadii u dhumin damiin inaad u samayso waa bannaan tahay sidaa ayuu ujeedaa walaa maa shay na damaanadiisa ma bannaana lam yajib aan sugnaanin lam yajib bimacnaa lam yahbut buu ujeedaa ilaa darkal mabiici mabiicda ka daba imaatinkeedii mooye oo mabiicdan haddii shaygan la iibinaya haddii laga daba imaado oo qola ay qabsato yaa ii damaana qaadi way bannaan tahay in la damaana qaado faslu wlkafaalatu bilbadani jaaizatun kafaalada waa damaanadii haddeer aan soo sheegayay la mid tahay lakin waxay kaga bedelan tahay damaanadu maal bay khaas ku ahayd kafaaladana badan iyo bani aadam ay khaas ku tahay yacni ruux bani aadamaa dembi loo haysta dembigaa loo haysta ama xaqaa loo haystana waa xaq bani aadam xaq ilaah ma aha xaq ilaah kafaalo kuma ansaxayso xaq bani aadamaa loo haysta kafaalo waa bannaan tahay ninkiiaa maxkamad la geeyay waa la xukumay maxaa lagu xukumay nin buu dilay qisaasaa loo haysta waa la dili rabaaba waa bannaan tahay inaad tirahdo niyow ninkan goormaan la dilayaa shan beri kadib shantaa beri ani aan soo haayo xabsiga yuusan ku jirin intaa bal cunto iyo waxa aan soo siisiiye hata masaajidkaan geyni hata uma keene bal muxuu ahaa halii dhiibo waa bannaan tahay waa yahay laakiin xaq ilaah hadduu yahay kuma bannaana ninaa zaaniyo zinaysta in laxadaa la rabaa goormaa laxadayaa shan beri kadib anaa soo haynaya maaha muhim lagaama yeelayo xaq ilaah kafaalo kuma ansaxayso laakiin xaq bani aadam kafaalo waa ku ansixi kara waa hadduu ogolaado qofkii xaqa ku lahaa soo hay waa ogolaa hadduu ku yidhaahdo hadduu fakado see la yeelaya kii lama qisaasiyo kii kafaalo qaaday hay-adaa ninka fakiya adaan ku dila wax jira maaha xataa lama xirayo maxau fakisa waa la raaraadina kii hadduu dhumanaa la saahay marka hore maxaad u ogolaataa meesha taa wlkafaalatu kafaala bilbadani badanka la kafaalo qaado jaa-izatu way bannaan tahay idaa kaana waa haddii uu yahay cala almakfuuli bihi ruuxa la kafaalo qaadayo xaqun xaq oo liaadamiyin aadamin u sugan xaq aadami haddii lagu leeyahay wey ama xaq ilaah haddii lagu leeyahay kafaalo maay maay ma ansaxiso wallahu aclam sala allah